asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa subax arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka disembar sanadka labada kun iyo lix iyo toban barnaamijka dhegeystayaal waxa uu idinkaga imaanayaa xarunta delijer ee boosaaso qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha xilhiintiisa dastuuriga ay dhammaatay ee soomaaliya oo sheegay in shan iyo tobanka bishan fadhigii ugu horreeyey ee baarlamaanka soomaaliya inuu ka furmi doono magaalada muqdisho xildhibaanadii ugu horreeyey ee baarlamaanka jubbaland xildhibaanadii ugu horreeyey ee jubbaland u matalaya baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo gaaray magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka soomaaliya ee heer puntland oo ka warramay doorashooyinkii lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe waxaa sidoo kale barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan ka mid ah guddiga gurmadka awaaraha puntland oo deeqo kala duwan oo raashiina kala deeqo kala duwan oo raashiina kala wareegay qaar ka mid a dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla magaalada boosaaso qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya waxaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka intaynu ku guda jirno xubnihii wargeysyada caalamka iyo cayaaraha oo qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida waa hagaaga dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan qaybaha barnaamijka qodobada oo faahfaahsan ee barnaamijka saakii dunida balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkii oo kooban oo barnaamijka qayb ka ah taliska qaybta bileyska magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa soo bandhigay labiyo toban kartoon oo qabri ah iyo raggii watay gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi maxamed faraweyne iyo taliyaha qaybta bileyska gobolka nugaal gaashaan lasar ee cabdirashiid maxamuud ow xuseen ayaa bahda warka fidisa waxay kula hadleen xarunta saldhiga ee magaalada garowe kadib markii halkaasi kusoo bandhigeen labaiyo toban kartoon ay ku jiraan laba boqol siddeetan iyo laba dhalo oo khamri ah wa arkaysaan waxaan meesha yaal waxa weeye waxaa iyo wax ka daran baa ina soo gala oo hadda magaalada yaal waana safartii ugu badnayd oo suuqa soo gashay rag ciidanka ka mid ah baa soo qabtay oo saraakiilah oo yacni maaragtay ayagii waxay mudan yihiin waa aragtaan guddoomiye waxaan doonaynaa waajibkooda iyo dallacsiintooda inay helaan annagu xalayto ma aanu seexan kuwo kaloo hadda aanu meel ku ognahay oo jiraana waa jiraan oo hadda waardiya ciidanka inoo hor fadhiyo ayagana waa keenaynaa waxaan saxaafaddeena ugu yeernay iyo iyo gortooraha gobolka dalka inaa aragtaan inaan ka shaqaynayno meel shaqo ka socoto inay tahay oo saldhiggii iyo taliyaashii saldhigyada saraakiishii ciidamada anigoo taliyahii qaybtiiya wixii aa noo dirteen waa kuwa oo ballanta ahayd halkaa waxaa cad ilaahay ballantiisa inaanu qaadnay saakana aanu ka soo baxnay waxaa iyo wax la mida iyo kuwo kale iyo kuwo hore aad ogtihiin iyo kuwo gacanku dhiigle ah iyo gaadiid ciidamada amniga ayaa howlgalkan ka sameeyey xaafadaha magaalada garowe ee caasimadda puntland waxay ku soo qabteen shan nin oo khamrigaasi watay baastoolad iyo aakif oo dhisaban dhinaca kale guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay inuu uga mahad celinayo ciidamada amniga howlgalkan ay ku soo qabteen khamrigana uu sheegay inay tahay xaaraan waxauna ka hadlay howlgalkan ay sameeyeen ciidamada hadda qofkii xumaan suuriya adduun iyo aakhiraba ajar buu helayaa waa xumaan waa khamri ilaahay baa xaaraantinimeeyey waxaan hubaa saraakiishii iyo ciidankii booliskii xalay intaa qabtay ajar ilaahay hortiinuu jiro soo saasoo maaha kitaabkaa inoo sheegay waa khamri haddee wax badan baa waxaa la yidhi ciidanka boolisku oo qaybta gobolka nugaale shaqa ma qabtaan haddii laga shaqaysiiyo sidaas kula shaqaba qaban lahaay waa kuwa waa laga shaqaysiiyey shaqadiina waa wadaa waa idinka mahad celinayaa saraakiish soo qabatay madaxweynaha iyo taliyaha ciidankana waa u gudbin doonaa waa la dalacsiin doonaa haddii alla idmo barelaha iyagana waa soo jeedinaynaa inta dhimanna waxaan ku baaqayaa in lasoo qabto dulmigana sidaa loola diriro waad aragtaan hadda qof gadan karaayo wiilashatan waxaan kaligood ma wale waa kambani weyn weeye waxayla tahay waxaa la yidhaha kambaniga farqaamin dadka ama kambaniga alla ka dheeraashaa maxaan u bixinaa waa noocaas oo maaha ilan wix ilaahayba ka dheeraa yaa waa noocaas marka waxa weeye ee, wax weyn sheekadan waa weyn tahay cid badanna waa geli doontaa maalmihii u dambeeyey ciidamada amniga magaalada garawe ee caasimadda puntland ayaa waxa ay howlgalle ka wadeen magaalada garawe waana tiradii ugu badnayd oo khamri ah oo laamaha ammaanka isbuucan gacanta ay ku dhigaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntlandna waxa ay maanta joojisay fasaxii imtixaanaadka teeramka koowaad ee dugsiyada waxbarasho ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii mas-uuliyiinta waxbarashada ay kulan isugu yimaadeen magaalada garawe go-aankan lagu joojinayo fasax ayaa waxaa si wadajir ah ugu dhawaaqay ama uga hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed cabdiqaadir cismaan iyo sidoo kale kormeeraha guud ee tayadhoorka waxbarashada puntland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka ay wasaaraddu maanta warbaahinta ula hadlayso ee ku aadan waxbarashadii dugsiyada sare ee magaalada gaalkacyo wargelino bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo uu saameeyey musiibadii dhowaan ka dhacday degmada ka wasaarad ahaan wax anaga nagaga aadan waxaan ka oran lahay arday aada u tiro badan magaalooyinka runtii waxbarashada ugu ugu waxbarashada fiican puntland bay magaalada gaalkacyo ka mid tahay arday aada u tiro badan baa baa magaalada ku dhaqan dagaaladii iyo dhibaatooyinkii dhowaan dhacay ayaa aada u saameeyey inaan mowqif ka qaadano maadaama hakad uu galay sana daraasiyeedkii waxbarashada muqararkii loogu talagalay ardaydu inay qaadato hakad ku dhow bil uu galay inaan wasaar ahaan aanu mowqif ka soo saarno ayaanu maanta iclaaminaynaa intii uu guddoomiyaha waxbarashada gobolka uu sheegay oo qoraalana iyana saxaafadda waa la wadaagana haddii ilaahay waxaan wargelinaynaa dhammaan maamuliyaasha iskuulada iyo bahda waxbarashada ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo inay fuliyaan go-aamadaas wasaaraddu ay gaadhay iyadoo loogu danaynayo
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in madaxa exxon mobel tlerson uu u magacaabay inuu noqon doono xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka master trump ayaa ku ammaanay master tlerson oo lixdan iyo afar sano jir ah waxqabad wanaagsan wuxuuna ku tilmaamay inuu ka mid yahay hogaamiyaasha ganacsiga ee sameeyey heshiisyada caalamiga ah ee guusha gaaray ugu dambayntiina ciidamada taabacsan dowladda syriya ayaa galaya guryaha ku yaala bariga magaalada xalab iyaga oo leynaya dadka ku jira ay ka mid yihiin dumar iyo carruur sida ay qaramada midoobe sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda qaramada midoobe ayaa sheegtay inay hayso cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in afar goobood lagu dilay siddeetan iyo laba ruux oo shacab ah iyadoo la tooganayo qofkii la arkaba waa hagaag aynu ku bilownayo barnaamijka dhegeystayaal qodobka ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay madaxtooyada villa soomaaliya waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ayaa waxa uu sheegay in kalfadhiga ugu horeeya ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya uu dhici doono shan iyo tobanka bishan dhinaca kale waxa uu ka hadlay abaaraha ka jira qaybo ka mida dalka soomaaliya shirkiisa jaraa'id waxa uu ku bilaabay sidan waxa uu u dhacay sidan
maamulka baarlamaanka agaasimaha guud iyo tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dadejiyo howlahaas doorka idinkaga filan markay gudiyada doorashada ka soo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dadejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si deg dega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horreyso kabacdina baarlamaankii soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha shan iyo tobankeeda ayadan xowli dheere in la geliyo aad iyo aad ayaa muxuu ahay arrintaasi meel fiican u socotaa way bilaabatay way socotaa maantadan berrina way soconaysaa shan iyo tobanka bishana waan rajaynaynaa baarlamaanka qaybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaa urahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ay ku fadhiisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegaya waana lagu noqonayaa wixii khalada oo jiraah haddiiba ay ka soo baxaan laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay ka soo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uuna ka jirin oo khala- aan lagu khaldamin ay yidhahdaan waxaani waa sax wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan waana go-aankii aan u igmanay waanan waanan taageeri doonaa dalka soomaaliya afartan iyo todoba sano kadib inay doorasho ka dhacdo doorashadaas colaad aanay dhalin la isku dirin la isku diririn Eh, dad badana cabsi iyo walwalay ka qabeen doorashada armaa la isku diraa ama colaad cusub ka dhalataa ama muxuu kale ciriiri cusub uu ka yimaadaa alxamdulilaah ilaahay mahadi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin doorashadii soo gabagabowday si nabada kusoo gabagabowday waxa ugu yar ee muxuu ahay cilladaha ee la sheegi karaa ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan oo labada aqal oo laisku diray ah oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaan rajaynaynaa dhowaan inay howlgalaan dalka soomaaliya abaaro ayaa ka jira gugii ee dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay ee meelo badanna waabay ka baaqato kamaba ayan di'in meelo badanna roobabku aad iyo aad ayay ugu yaraayeen sidaas daraaddeed abaaro aad iyo culus ayaa dalka ka jira waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan gobollada waqooyi ee, muxuu ahay somaliland iyo gobollada waqooyi bari ee ee puntland ayaa ugu sii ugu sii daran si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada sool iyo sanaag inay aad iyo aad culaysku ugu badan yahay xoolihii in badan oo ka mida dadka ay dhaafeen ee dadkiina haatan ay cidhidii noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta citamada labadaas gobol aad iyo aad ayaa muxuu ahaay aan ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen oo sida labadaa gobol aan ka sheegay dadkii ay dhimasho haydo iyo meel maxaan ku ihahdaay xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan oo hadda weli laakiin dadkii xidhan iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaanihii biyo la-aantii iyo cidhirigii iyo baad la-aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha u gargaareeno walaalahoodaas gobollada dhaxaa ku soo xego gobollada galmudug ee maxaan ku ihahdaa galgaduud iyo mudug waa ku jiraan Eh, hiiraan waa kasii roon tahay gobollada koonfurta sida gobolka dedo oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aad iyo aad u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira Eh, jubbooyinka ayaa qaybo ka mida ayaa iyaguna aad iyo aad abaartu ay u haydaa dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay laakiin waa loo sii kala daran yahay aad iyo aad ay loogu sii kula culays badan yahay una sii kula culays badan tahay dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaalida inay usoo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheenna ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha xilhayntiisa dastuuriga ee dhammaatay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xildhibaanadii ugu horreeyey ee jubbaland u matalaya baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa maalimadii shalay waxay gaareen magaalada muqdisho madaxweynaha jubbaland ayaa xaflad soo watina waxa uu xildhibaanadan ugu sameeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa sideed iyo labaatanka bishan in ay ka qabsanto doorashooyinka madaxweynaha dalka soomaaliya iyadoona ka horna la rajeynayo inay dhacdo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa haddaba amiirladan axmed cali ayaa waxay qadka taleefanka ay ku wareysatay isagoo ku sugan magaalada kismaayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee heer federaal ee jubbaland cabdicasiis sheekh xasan dayib Eh, doorashooyinkii eh, jubbaland ka dhacay ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ama golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si wanaagsan buu u dhacay Eh, waa waxaa la dhihi karaa waa waa misaal wanaagsan oo lagu dayan karo si wanaagsan bay wax u dhaceen dadkaana sababta iska lahaa bulshada eh, oo ahayd bulsho u- u nabdoonayd kuna tala gashay inay ayagu wax qabsadaan oo isku gashadaan Eh, ma hadda alla ka suko ayagaan u celinaynaa ayagaana guushaa iskala ahaa si wanaagsan bay u qabsantay waxaan dhihi karaa afartan iyo saddex kursi oo eeg la-aanaba la doortay waxaa inta badan la sheegaa hal qof oo ku dhintay doorashada jubbaland anigu waxaan hubaa halkaa qof inuusan ergana ahayn eh, xildhibaanna ahayn oo uusan ahayn qof musharax ah ee ay ahayd dad sababta dambe loo tiirin karo inay laba qof kala taageersanaayeen laakiin xataa ergo loo diiwaangeliyey afar iyo tobanka kun iyo labaatan iyo shanta qof ma aynan ahayn laba qof oo soomaaliyeed oo si khalada isu dishay bay ahaayeen hubka ay isticmaaleenna wuxuu ahaa eh, toori ma uusan ahayn hubka waaweyn oo kii sida caadiga dadku ay isugu diri jireen ah sidaa darteed waxaan leenahay doorashadaasi mid madoon bay ahayd oo aan haba yaraatee wax dhiig ku daadan waaya si fiican bay u dhacday maxaa marka dhibaatooyin ah oo idinka soo gaaray mudane guddoomiye oo xataa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka federaalka heer federaal maxaa dhib dhib ah ama caqabada oo aad noo sheegi karaa oo noo sheegi kartaa oo doorashadaas idinka soo gaaray inta aad ku guda jirteen wax qabad oo xagga eh, farsamada ah waxyaabaha eh, hadde waad garanaysaa doorashooyin la qabanayo oo dadka qabanaya ayna ay yihiin dad aan eh, horaan sii ahayn dad eh, doorasho ka shaqayn jiray dadka loo qabanayana ay yihiin dad aan weligood yaalloho doorasho arag eh, caqabadahaas dhinaca farsamada ah waa jireen laakiin dowladda jubbaland ee aan ka dhex shaqaynaynay iyo ciidankeeda iyo iyo iyo siyaasiyiinteedu haba yaraatee wax caqabada maynan ugu lahayn dadweynaha soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayana ayaguna sidaas oo kale ay ahaayeen ama bay mudnaayeen wax caqabada ma lahayn marka si wanaagsan bay u qabsoontay keliya waxa weeye caqabadaha aan dareemaynay in uusan caawinaynin eh, constitutionadii jiray iyo qawaaniintii iyo xeerarkii iyo dardigooyinkii loogu talagalay doorashada in lagu maamulo keliya naga haysaa waxay ahayd shuruucdii waxay degayeen oo wax la sharciyeynayay iyadoo ay shaqadu socoto arrintaasaa marka waxoogaa waxay lahayd waxaa soo baxayay horumarka qaarkood in ay dib imaan karo oo hadhowna in go-aan laga qaato ay u baahan tahay sharci loo sameeyo oo sharcigii intii la sameeyo haddana horey laga fulinayo waxaa intaa waxaan ahayn jira eedeemo oo dhibaato aan nama qabsan Mm, eedeemo badanaa jiro oo dhinaca wax isdabamarin ah oo beelahana ay ka cabanayaan oo l- guddiga laftirkooda lagu eedeynayo inay qeyb ka geysteen arrimahaas ka waran
Eh, haba yaraatee waa waa wax la- limit ah oo yar weeye Eh, eedeemahaas waa waxa eh, la koobi karo Eh, ma ahayn dhibaatooyin hadda annaga eh, na joojin karay waa waa waa eedeymahaas waxaa loo baahan yahay in caddayn loo keeno oo haddii ay guddigu ku lug yeeshaan ama ay ku lug yeeshaan ashkhaas kale eh, la helo eh, daliil loo helo waan hubnaa dadka qaar baa lagu eedeeyey oo laisku dayay in lagaga joojiyo doorashada laakiin waxyaabahaas waxaa la rabaa waa guddigu waxay ku dadaaleen inay la dagaalamaan Eh, in eh, ay dhacdo in dadka lacag la siiyo ama dadka gacanta ku hayo doorashada lacag la siiyo oo ay sidaas eh, ay doorashada eh, wanaageedii iyo hufnaanteedii uu- uu ku lumo Mhm. waayahay ee, guddiga doorashooyinka jubbaland maahan idinku waxaad aheedeen oo aday guddoomiye aa u tahay guddiga ee, doorashooyinka heer federaal marka doorkiina muxuu ahaa mudane guddoomiye idinka
Ah, guddiga eh, waxaan u hadlayay hadda wakiil waxaan ka ahaa guddiga doorashooyinka ee heer eh, federaal ee jubbaland ka howlgelayay marka kuwa kale ee ka howlgelaya eh, lixda kale ee wakiilo leeyihiin ayagaa u hadli doona meesha aan joogay ee jubbaland ee aan wakiilka uga ahaa eh, guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban baan ka hadlaya kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee jubbaland cabdicasiis sheekh xasan dayib dhanka kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee puntland khaliif aw cali ayaa waraysi uu siiyey radio daljer waxa uu ku sheegay in lasoo gebagabeeyey doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee u matalaya puntland khaliif waxa uu sheegay caqabado kala duwan in guddigooda ay la kulmeen intii lagu guda jiray doorashadan camiladan axmed cali oo waraysatay ayaa waxa ay marka hore weydiisay bal sida ay doorashadu ay ku soo dhammaatay
hadal marka horeysa dhammaantiin waa idin salaamayaa ee idaacadda daljir shaqaalaheeda ee inta kale oo imaqlaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaan ka bacdi ee, waxaana halay soo gabagabaynay doorashadii aqalka hoose oo kuraasteedu ahayd soddon iyo toddoba kursi ee, marka laga hadlayo intii saga ahdanay puntland alxamdulilah si fiican bay ku dhammaatay oo degan oo oo nabad ah oo aan wax dhibi ka jirin marka intaasaan kuu sheegi karaa
waayahay tirada xildhibaanada ah ee hadda la doortay oo puntland u matalaysa baarlamaanka soomaaliya ee imisay gaarayaan
adeer laba aqal weeye aqalka sare kow iyo toban buu ahaa ee, horeydaa loo doortay laakiin systemkan dammo aan wadnay ee, wuxuu wuxuu ahaa aqalka ee, hoose ama golaha shacabka soddon iyo toddoba kursi bay ahaayeen marka ee, soddon iyo soddon iyo toddobadii kursiba way soo baxeen
waayahay intii doorashada lagu guda jiray mudane guddoomiye maxaa caqabaad ah oo ka dhashay doorashadii hanaankii u socotay iyo qaabkeedii iyo oo aad noo sheegi kartaa
adeer hadda shaqo kolbaa adag bay ahayd caqabaduhu way iska jireen waxyaalaha aan kuu sheegi karo ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa arrinta koondada haweenka oo lagu qoray habraacyada iyo heshiisyadii laysku madashu isku soo raacday in boqolkiiba soddon la siiyo waliba si gaar ah ay ugu tartamaan dumarku kuraas gaar ah waxaa ka mid ahaa waajibaadka annaga nala siiyey markii xilka naloo diiday inaan xaqiijino qoondadaas oo boqolkiiba soddon aanu keenno arrintaasi arrin sahlan ma ahayn waxaan isleeyahay caqabadaha noogu adag bay ka mid ahayd waxyaalo kale oo khilaafaad ah oo dadkii oo ishaysta oo kuraastii laysku haysto oo way jireen dhaqaalaha oo isaguna iska adkaa oo sidii loogu talagalay aan loo helay way jirtay arrimo kale oo siyaasadeed oo iska imaan kara oo hadee hawsha laga shaqeynayo ahayd way jireen laakiin waxaan isleeyahay qodobkaasaa ugu adkaa arrimahaas oo dhan si kastaba ha ahaatee waa laga soo gudbay waxayna ku dhammaatay si farxad leh oo degan oo mahaddaasuu ilaahay bay leeyahay subxaana watacaala waayahay
iyo ciddii kale oo gacan ka geysatay dhinac kasta ha ahaatee hadday ahaan lahaayeen ciidamada amniga iyo saraakiishooda hadday ahaan lahaayeen shaqaalihii iyo ciddii ma garanaysaa iyadana hawshaa loo waayahay guddoomiye marka arrinta dumarka oo aada soo hadal qaaday tirada xildhibaanada dumarka ah ee baarlamaanka soomaaliya u matalaya ee puntland oo hadda la doortay imisay gaarayaan waxaa tiri boqolkiiba soddon waa la haleeli waayey in dumarka laga siiyo marka tiradaas waa imisa
tirada laba aqal bay ahaayeen aqalka sare waxa weeye kow iyo toban buu ahaayo saddex xildhibaan baa kasoo baxay ama saddex gabdhood qolada kalena waxay ahaayeen soddon iyo toddoba iyadana toddoba dumara iyo soddon ragah baa soo baxay marka labada aqal markii laysku daro toban xildhibaan bay noqonayaan markii labada aqal laysku daro oo afartan iyo sideed xildhibaan ah toban ka midabaa waxay yihiin dumar
marka caqabaadka idinkaga yimid dumarka in qoondadooda la siiyo ee boqolkiiba soddonka ah maxay ahaayeen maxaa caqabado arrintaas si gaar aad ula kulanteen ee guddida doorashooyinka haddaad tihiin maxaase keena caqabadahaas
caqabadaha hadda waxaa soo xulayay ergooyinka odayaasha dhaqanka oo ama saxiixayaasha inta kaga aadan puntland iyagoo la tashanaya nabadoonada iyo waxgaradka marka laba nooc bay kala ahayd ergada waxaa la xaqiijinayay boqolkiiba soddon oo u dhiganta lix iyo toban kursi ama lix iyo toban reer kow iyo tobanka lix iyo toban kamid a qodobka kalena wuxuu ahaa in xildhibaanka sidiisaba loo soo saaro oo iyada oo aan laga hadlayn inay ragga kula tartanto haddana kuraas ay gaar uleeyihiin oo dumar keliya ku tartanayaan la helo runtii tan ergadu waa iska fududay wiil kastoo iyada laftigeedu ay hawsheedu badnayd oo dad badan aanu ku xirnay oo lasoo buuxinayo lix iyo tobanka laakiin midda aada iyo aada u adag waxay ahayd kuraasta ay dumarku sida gaarka ay u tartanayaan taasoo ay sababtaan isleeyahay odayaasha dhaqanka iyo qabaa-ilmadu ay aada ugu adkaayeen waxaan isleeyahay sababtu waxa weeye rag baa tartamay oo horey kuraastaan u raadiyey oo waxa weeye aada u leedangareeyey oo odayaashii iyo waxgaradkii iyo sinadii ka dhamaystay hawsha iyadoo halkaa taagan baa la joojiyeelayeen haddaynaan dumar keenin waxba idiin socon mayaan taasina arrin sahlan ma ahayn waxa weeye marka waxay noqotay in xataa xildhibaan intay isdiiwaan geliyeen xildhibaano intay isdiiwaan geliyeen lacagtii laga qaaday oo shahaadadii murashaxnimada haysta haddana la yiri markii dambe astagii goortii la fiirinayo la yiri ila ilaa waa in la saaraa gabar waa in la dul saaraa arrintaasi marka kacdoon badan iyo isqabqabsi badan iyo eeg badan bay keentay ugu dambayntiina wax kasta ha ahaatee waa la iska garowsaday arrintaasi arrin jirta inay tahay oo aanan annaga keliya xataa ku lug lahayn inaanu annaga ka dayno qabaa'ilka oo dhahno waa laydin ka saamaxay arrin annaga ma garanaysaa mandate-ka yaga ma ahayn arrin ilaa beesha caalamka ilaa madashii ilaa ma garanaysaa cid kasta oo banaynaysay hoondada haweenku inay soo baxdo laysla eedeeyay ay ahayd waayahay gobolada kalena in badan oo kamid a intii sidaas oo kale dhacdo oo la gudbiyayaada lagu soo celiyay Eh, guddoomiye waxaa jira eedo badan oo iyo cabashooyin badan oo qabaa'ilada ay tirsanayaan intii doorashada ay socotay oo la xiriira hanaankii wax loo qeybiyey iyo hanaankii wax loo doortay waxaa laleeyahay musuq maasuq fara badanaa dhacay eh, dhibaatooyin badanaa la tirsanaya arrintaas ka waran marka sidee idin saameysay idinka adeer wax qaybsida qabaa'iladu iyagaa hor u ah annagu ma dhexgelayn weliba isimka saxiixaha ah baa wuxuu lahaa moogtahay mas-uuliyadda ugu weyn isagoo la soo tashanaya nabadoonadiisa ama nabadoonada beesha iskale kursigaas waxyaalaha iyagu ay ku qaybtamaan oo ay ku kala cabanayaan annaga waxa weeye way isu soo dhadhaweyn jiray waa dhexdhexaadin jiray way isu celin jiray laakiin wax hoolaho annaga muuqda oo aad ama go-aan qaadasho dhexdooda ah oo badan kuma annaan lahayn waxaa keliya oo jirtay kuraas laysku qabsaday oo waagii horena ma garanaysaa aan meel ku cadayn oo way jir jireen khaliif aw cali guddoomiyihii guddiga doorashooyinka soomaaliya ee heer federaal ayuu kaasi ahaa taliska qaybta booliiska gobolka nugaal oo kaashanaya laamaha amniga gobolka nugaal ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen laba boqol iyo sideetan laba dhalo oo qamri ay wateen dhallinyaro tiradooda ay gaarayso shan waxaana ay ku jirtay qamridu labaiyo toban kartoon iyadoo shan gaari sida ay sheegeen qamrigaasi lagu soo qarinayey warbixintan waxaa garowe ka soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan khamridan oo tiradeedu ay gaaraysay laba boqol siddeetan iyo laba dhalo oo ku jirtay laba iyo toban kartoon laguna siday gawaari gaaraysa shan gaari hal baastoolad iyo qori a k forty seven ah iyo shan nin oo watay ayaa taliska qaybta bilayska gobolka nugaal uu maanta ku soo bandhigay taliska dhexe taliyaha qaybta bilayska gobolka nugaal cabdirashiid maxamuud xuseen oo ugu horrayntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay habeen iyo maalin u soo jeedeen sidii khamridaasi ay u soo qaban lahaayeen saaka waa arkaysaan waxaan meesha yaal waxa weeye waxaa iyo wax ka daran baa ina soo gala oo hadda magaalada yaal waana safartii ugu badnayd oo oo oo suuqa soo gashay een rag ciidanka ka mid ah baa soo qabtay oo saraakiil ah oo yacni maaragtay ayagii waxay mudan yihiin waa aragtaan guddoomiye waxaan doonaynaa waajibkooda iyo dallacsiintooda inay helaan een annagu xalayto ma aanu seexan kuwo kaloo hadda aanu meel ku ognahay oo jiraana waa jiraan oo hadda waardiya ciidanka inoo hor fadhiyo ayagana waa keenaynaa waxaan saxaafaddeenu ku ugu yeernay iyo iyo iyo gortooraha gobolka dalka inaa aragtaan inaan ka shaqaynayno
guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo isna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sharciga la marin doono ciddii lagu soo qabtay khamridan iyo hantidooda hadda qofkii xumaan suuriya adduun iyo aakhiraba ajir buu helayaa waa xumaan waa khamri ilaahay baa xaaraantinimeeyey xashiishadda maakeenta waxaan hubaa saraakiishii iyo ciidankii booliskii xalay intaa qabtay ajar ilaahay hortiinuu jiro soo saas oo maaha kitaabka inoo sheegay waa khamri haddee wax badan baa waxaa la yidhi ciidanka boolisku oo qaybta gobolka nugaalay shaqo ma qabtaan haddii laga shaqaysiiyo sidaas kula shaqaba qaban lahay waa kuwa waa laga shaqaysiiyey shaqadiina waa wadaan waa idinka mahad celinayaa saraakiish soo qabatay madaxweynaha iyo taliyaha ciidankana waa u gudbin doonaa waa la dalacsiin doonaa haddii alla idmo barelaha iyagana waa soo jeedinaynaa inta dhimanna waxaan ku baaqayaa in lasoo qabto dulmigana sidaa loola diriro waad aragtaan hadda qof gadan karaayo wiilashatanu waxaan keligood ma wale waa kambani weyn weeye waxay la tahay waxaa la yidhaha kambaniga sarqaaminta dadka ama kambaniga alla ka dheeraanshaha maxaan u bixinaa waa noocaas oo maaha ilan wix ilaahayba ka dheeraa yaa waa noocaas marka waxa weeye wax weyn sheekadan waa weyn tahay cid badanna waa geli doontaa cid alla iyo ciddii raad ku yeelato waa la soo qabanaya ciidamada qaybta taliska ciidanka booliskuna diyaar buu u yahay dadka reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada soona sheegaan waxaa iyo wax la mid ah sida ay hore u sheegi jireenba ee, meeshay ku arkaan haddaan la wada shaqayn ee, waxba qabsoomayaan waxayna ku timi wada shaqayn iyo xog ciidamadu ay ka heleen shacabkooda ee, tirada khamriga halka taalaay saddex boqol laba boqol siddeetan iyo labo dhalo weeye waxa weeye waa ujeeda waa laba iyo toban waa laba iyo toban kartoon weeye ya laba iyo toban kartoon iyo kuwa furfura meel loo ninkii sidaa sheegi doona meeshuu waday balhubkaan waxaa sibtay nimanka ee, burcad khamriga ah caadaystayaasha khamriga lagu soo qabtay ciidamada kula dirireen sharciga aan la horgeyn doonaa waa waa hubka dhigis baa lagu sameeyey waa laga dhigay gudaha magaala loo qabtay gaadidkaasna oo lagu qabtay meesha yaaryaala saddex gaari mase afar saddex yar yar saddex yar yar iyo gaari leyle afar baa la ii sheegay waana la kala saari doonaa waana kala dan badan yihiin ay sharcada islaamka wax ka qabto qorshe kale ma leh saasaan usoo bandhigaynaa oo maalinta maxkamadda lagu xukumayana laba boqol siddeetan iyo laba dhaal laka tirinaya ma ahan markii u horreysay oo taliska qaybta biliiska gobolka nugaal uu soo qabto gawaari khamri iyo dad lagu eedeynaya inay wateen cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe qaybaha dambe barnaamijka saakii dunida ayaanu ku sii siqaynaa idinkoo goordhowna maqli doono xubnihii wargeysada caalamkii ay- xubnihii wargeysada caalamkii cayaaraha oo barnaamijka qaybka ah balse guddiga gurmadka abaaraha puntland ayaa deeqo kala duwan oo raashiina waxay kala wareegeen qaar ka mid a dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla magaalada boosaaso dugsiyada deeqaha gurmadka ku wareejiyey waxa ay kala ahayeen najax secondary school iyo macadka ibnu xajar xasan haykal ayaa warbixintan inooga diyaariyey dugsiga sare ee alnajax gaar ahaana fasalka fonfora c ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxay ku wareejiyeen deeq raashiin ah oo ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta baahsan ee ka jirta deegaanada puntland waxaana dugsigaasi sare ee alnajax kala wareegay deeqdaasi maanta guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuuda haddaba ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay maamulaha dugsigaasi ee alnajax
fasalka fonfor c oo maantay deeqdan raashimeed ugu deeqay ee noocyada kala duwan ah walaalahooda soomaaliyeed ee abaaruhu ay aadka u saameeyeen fasalkan oo horeyna uga qayb galay ama uga qayb qaatay barnaamijkii guud ee dugsiga sare ee najaax uu gurmadka abaaraha ugu gurmanayay iyadoo horey wasaaradda waxbarashada guddida ka socotay aan ugu wareejinay raashinkii iyo maaragtay dharkii iyo alaabihii kala duwanaa ee dugsiga sare bahda reer najaax ay ku deeqeen fasalkan oo horey uga qayb galay barnaamijkaas haddana waxay si gaar ah ay isusoo abaabuleen barnaamij gaar ah oo iyaga gaar u ah oo deeq raashin noocyo kala duwan ah insha allah halkan hortiina a uga jeedaan waxaa mahad u celinaya fasalka waxaan leenahay ajar iyo xasanaad ilaahay ha idinka siiyo sidoo kale waxaan salaamaya ardayda fasalku sida ogtiin waa fonforsi wax ka qayb qaadanay walaalayaashan dhibaataysan waxaa bixinay soddon haaf oo raashinka bur iyo iskugu jira bariis insha allah ka badanna waa waa bixinaynaa waa walaalahan waa kaalmaynaynaa dhibaatada ku jira ilaahayna wax ka barinaa inuu roob iyo khayr nagu bedelo insha allah tacliinta allah idiin fududeeyo allah idin guuleeyo gabdho dalka iyo diinta iyo dalka iyo dadka anfaca allah idinka dhigo runtii dadkeenu way dhibaataysan yihiin wuxuu yidhi ninkii carbeed yabna alakarimi alaa tazuuruna fatubsira maa xadathuuka falaysa man ra'aka man samica haddaa baadiyaha u bixi lahaydeen maanta maydnaan qadayseen xaqiiqada markaa idin sheego maydnaan qadayseen sida dadkeenu ay yihiin xooluhu siday yihiin siday dadku u dhiban yihiin rafaadka dhulka ka taagan yacni aad iyo aad baad u yaabi lahaydeen marka aad iyo aad baa umahadsantihiin ilahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro in sha allahu tacaala gabdho guulaysta mustaqbalkoodu fiicnaada aakhiro janno gala ilahay idinka dhigo dadaalkan hadda waxaa la rabaa inaad sii wadaan oo aad sii laba jibaartaan oo aydnaan ka fariisan waxa ina ku dhacay kolle wax inagu kasbanay wey ilahay roob ma waayin inamana dulmiyin inaga unbaa dunuubteenni farabadatay waa laynaka goynaya dhanka kalena guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa sidoo kale deeqtaas la mid a waxay kala wareegeen macadka ibnu xajar al adqalani waxaana ugu horreyntii guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad ku wareejiyey gurmadkaasi mid ka mid ah ardayda oo ka mid ahaa guddigii qabanqaabada ee ardayda hawshaani lacag qayb baa ahayd qayb raashin bay ahayd macallinku suu sheegay gabdhaha khayr allaha siiyo waxay ahaayeen xubinta koowaad oo noo suurtagelisay in raashin la ururiyo xuminta koowaad ay ahaayeen raggu waa iska dareemaysaan haddee rag waa meelo badan bay iskaga liitaaniin oo haddii loo dhaho eh, soo qaad wiilka maxay tahay half berisa ama waxay tahay koombo berisa waa xoogaa waa iskala hanwaya laakiin gabadhu qofta meel kasta gasha oo maxay tahay soo urunaysa ayada ahayd saa darteed wiilashuna kama maxay tahay kama marnayn een, waxay ku lahaayeen maxay tahay qayb bay ku lahaayeen lacagtii waxaan usoo bedelnay raashin tirsiga raashinka haddaan sheego raashinku qaybna waa bur qaybna waa sonkor qaybna waa beriis burku waxa waaye een, adinku hadda sidaa u taqaaniin een, baastadu baastana waa jidhaa baastadu iyo weliba timirna waa jidhaa timirta haddaan ku hormaro timirtu waa een, waxay ku jidhaa jawaano waa afar jawaan een, s- een, maxay tahay burka haddaan ku hormaro abdu qolo qoloba say u taqaan ama shan iyo toban kiish ama saa u taqaaniin oo shan iyo toban farood abda dhankaa u taqaaniin intaas waaye bariisku saa eh, sidoo kale een, waa toddoba een, farood ama toddoba kiish saa u taqaaniin een, s- eh, sonkortu waa afar kiish een, maxay tahay baastadu waa afar kartoon oo waxay tahay shan kartoon oo waxay tahay tan dhuudhuubka ahayd iyo laba kartoon oo waxay tahay tan eh, maxay tahay eh, makanoniga marka dharna waa jiraa dharka annagu maana xisaamin hadde muddad weyn buu ku jiraan waxba labada uma xisaamin laakiin ma insha allah jawaan weyn waaye weliba jawaan yar ma aha sheegi mayno insha allahu tacaala inta ayaana kusoo koobaya wabillahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay baa mahad iska leh maantay macadka ibnu xajar alcasqalaani ee shareecada waxaa soo booqday guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha sheekh fu-aad ilaahay ha xifdiyo ee, waxaan wareejinaynaa hanti dhaqaale oo isugu jira raashin dhar iyo duruuriyaadka kale ee cuntada ah kaasoo isu ururiyeen ama isu keeneen ardayda macadka wiilal iyo gabdhaba gaar ahaan gabdhaha bura gaar ah iyo gacan gaaray ku leeyihiin abaalkooda waa u qabnaa waxaan ka mahad celinaynaa booqashada iyo siyaarada iyo wareejinta waxaan dareenka iyaga soo jiidanaya ee, xanuunka iyo abaaraha iyo dhibaatada bulshadeenna haysata ilaah baynu u leenahay waana waxaynu kasbannay in gabal u dhaco oo gab- in ga- in- in- in la galab shubo in gabal u dhaco oo la galab shubo waa hal garah oo waa la galabsaday een, ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulka xaafid ibn xajar aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ee, kaalinta mugga leh oo ay qaateen sida isu xilqaameen sooyaalka taariikheed ee ay lahaayeen dhibaatada timaada ay kaga qayb qaataan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa een, waa idin qabataa gabdhaha mid ziyaado ah ee, sideedana runtii gabdhuhu een, mar walba yani waxay leeyihiin miise gaara waa naxariis badan yihiin ee, wiilku iskalama haweyna kiilada eh turinshaha gabadha ku jiraan ku jirin gabadhu ma jecla in qof gaajoodo ma jecla qof inuu xanuunsado ma jecla qof inuu dhibaatoodo markiiba way la tacaatufaysaa waa raxmad ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu geliyey een, marka aad iyo aad baad runtii ugu mahadsan tihiin waana idin qabataa een, ilaahay waxaan ka baryaynaa wiilal iyo gabdhaba inuu alla idin barakeeyo tacliimta inuu alla idin fududeeyo gabdho iyo wiilal culummo ah oo dalka iyo diinta iyo dadka anfaca ilahay inuu idinka dhigo een, waana la rabaa kaalinta aad ku jirtaan inaad garataan arday caadiya ma tihidin xamalatu shariica tihin xamalatu shariica maadaama aad tihiin waxaa la rabaa in kaalintii xamalatu shariica laga rabay aad ka soo baxdaan ummadda culummo u noqotaan culumanimo isu diyaarisaan bulshada inaad bedeshaan isu diyaarisaan laakiin haddii idinka laydin bedelo oo idinka laydin saameeyo insaanku yata'athar wa yu'athir waana saamoobaa waana saameeya
xasan haykale raadiyo daljir boosaaso
qeybaha dambe barnaamijka ayaa la soo gaaray gaar ahaan goorihii aynu idiin soo gubin jirnay xubnihii wargeysyada caalamka iyo cayaaraha oo qeybka barnaamijka aynu ku horeyno xubinta wargeysyada caalamka iyo xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormara wargeyska daily moll wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay midowda yurub iyo dowladda maali oo gaadhay heshiis ku saabsan soo galootiga qaxootiga waddamadaas yurub oo anbabaxa midowda yurub ayaa heshiis la saxiixday dowladda maali kaasoo loogu talagalay awoodsiinta muhaajiriinta soo laabatay kuwaas oo gaadhay xeebaha waddammada yurub balse codsiyada magagelyadoonka loo diiday waa markii ugu horraysay ee midowda yurub uu abuurayo nidaam farsamo oo dal ka mid ah afrika lala xidhiidhay soo laabashada magagelyadoonka ku guuldaraystay in ay yurub galaan ayaa lagu yidhi hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland kaas oo saxiixay heshiiska iyagoo matalaya magaca midowda yurub heshiiska lagu doonayo in lagula dagaalamo sababaha asalku u ah socdaalka sharci darrada ah iyo in wax lala qabto dadka ka soo laabtay yurub ee muhaajiriinta ah ayaa arrintaasi maali lagala hadlay heshiiskan ayaa yimid kadib markii shir lagu qabtay magaalada vilena ee waddanka malta markii hogaamiyaasha midowda yurub iyo dhigooda afrika ay isku raaceen in la sameeyo sanduuq lagu duwo dhaqaaladan hal dhibic sagaal bilyan si ay u caawiyaan waxna looga qabto sababaha asalku u ah socdaalka sharci darrada ah markanna waa wargeeska sharqulqawsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeeska ayaa boggiisa hore ku xardhay madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir oo u hanjabay mucaaradka waddankiisa madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir ayaa uga digay in taliskiisa aan lagu afgembin doonin dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada oo ay mucaaradku wadaan isagoo la hadlaya taageerayaashiisa magaalada kasaala ee qaybta bari ee dalkaasi cumar albashiir ayaa wacad ku maray in tallaabooyin sharci ah laga qaadayo dibadbaxyada dowladda ka soo hor jeeda waxaan idinku cadhaynaynaa inaad u soo baxdaan waddooyinka waxaynu ognahay in aydan iman doonin maxaa yeelay aad baad u og tihiin wixii hore u dhacay taliskana laguma afgebin karo facebook iyo whatsapp sidaa waxaa yidhi cumar xasan albashiir digniinta madaxweynaha ah ayaa imanaysa sida wargeeska uu qoray maalmo kadib markii ay mucaaradka iyo kooxa u dhaqdhaqaaqa dalkaasi ay soo saareen baaq cusub oo ay ugu yeedheen laba maalmood oo shaqa joojin ballaaran ah oo laga bilaabayo waddankaasi xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsanid madar xubinta xigta waa xubinta cayaaraha oo barnaamijka qaybka ah cabdiraxmaan yemani ayaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka ingiriiska nadiga f c bournemouth ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen nadiga leicester city halka everton ay guuldaro dhadhansiisay nadiga arsenaal kuwaasi oo rajeynaya inay kaalmaha sare ee kala sarreynta horyaalka ingiriiska soo galaan kadib markii ay labiyo hal uga badisay nadiga everton arsenaal oo gegida gosenberg marti ku ahaa maantana waxaa la sugi doonaa nadiga milisburg iyo liverpool sunderland iyo nadiga chelsea westerham united iyo nadiga berlin crystal palace iyo nadiga manchester united halka nadiga manchester city ay watford soo dhoweyn doonto stoke city iyo nadiga southampton tottenham iyo nadiga hull city west brom albion iyo nadiga swansea ayaa wada ballansan xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ayaa go-aano ka gaaray dacwadihii kooxaha manchester city iyo nadiga chelsea kadib markii chelsea ay saddex iyo hal ku badisay garoonka itixad stadium ciyaar ka dhacaysay labada naadi ayaa lagu eedeeyey inaysan ciyaartooydooda si wanaagsan u xakamaynin qoraal ka soo baxay ee vega ayaa lagu shaaciyay in labada kooxood baa lacag lagu ganaaxay sidii horey baa loo rajeynaya ciyaaryahanka lagu magacaabo oscar ayaa ka tegi doona kooxda chelsea sida lagu sheegay oscar oo ku sugnaa garoonka stanford bridge tan iyo labada kun iyo labiyo tobankii ayaa lagu wadaa haatan inuu dalkaasi jeyna u dhaqaaqo sida warbixinta lagu sheegay tababare antonio conte ayaa dhegaysanaya dalabyada ciyaaryahankaasi u imaanaya si uu lacag wanaagsan uga helo kadibna oo suuqa uga soo iibsado ciyaartoy uu markaasi rajeynayo in kooxdiisa ay anfacayaan ayaa shan iyo saddex waxay uga badiyeen kulan ka tirsanaa heshiiska qatar airways ee kooxdaasi kula jirtay ciyaar ka dhacday dalkaasi qatar gaar ahaan magaalada dowxa waxaana ciyaartaasi nadiga al ahli looga badiyey saddex iyo shan dhammaanba ciyaartooyda emersonka ayaa shabaqa soo taabtay
intaasi dhegaystayaal aynu ku dhaafno xubni xubintaasi ciyaaraha oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida barnaamijkeena subaxnimo ayaana u dambeysay waxaana weydii kaga maaniyey xarunta daljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinayay barnaamijkan midna midintaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo